cadaabku ma noqon doono masruufan mid laga jeediyo canhum xaggooda waxaqa waxaa dega bihim gaalada waxaa ku degaya caasiyaalka maa cadaabka ay kaanuu ahaan jireen bihi cadaabka yastahziuuna kuwa ku jeesjeesow wamaa min daaba nafla socdaa ma jiro fi lardi cala alardi dhulka korkiisa ku socda ilaa haddii uu jiro calallaahi eebbaweyne korkii laa calaa hayrihi ayaa risquhaa daabada cuntadeeda alla korkii bay ahaatay axad kaloo laga doonaya male wayaclamu eebba waan ogyahay mustaqaraha daabadda meeshay ku sugan tahay min alardi dhulka wa mustawdacaha meelaha ay ku meelgaarnimo u taal kullun mid la arkaaba fii kitaabin gudihii buu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin wax walba caddeeyey wa huwa macbuud xaqa aladii allawe khalaqa uumay asamaawaati xiraryaal waalarda dhulalyaal fii sitati ayaam maalma lixa gudahood wa kaana carshuhu carshiga eebba wuxuu ahaa cala almaa'i biyo korkood liyabluwakum inuu eebba idin jir rabo ayukum kiina axsanuu wanaajinood camalan hawsha wala in qulta haddaad tidhaahi innakum idinka bani aadamkaa mabcuuhuuna kuwa la soo bixin doonaa tihiin min bacdi almowt geeri dabadeed baa laydin soo bixinayaa lilxisaabi waaljaza fayaquulanna aladiina wixii waxay ku hadli doonaan kafaruu xaqa diiday in haadaa maa haadaa warkan la sheegayaa ma aha ilaa sixrun fal maahaane wax kale ay mubiinun falnimadiisa caddahay walain akharna haddaanu dib dhigno canhum xaggooda alcadaaba cadaabka haddii maalmo dib looga dhigaana ilaa ajalin ilaa ummatin wakti inta laga gaaro macduudatin la tiriyo layaquuluunna waxay taana ka dhihi doonaan maa maxa yaxbisuhu cadaabkii reebay alaa hooya tanabbahuu waclamu baraarugoo ogaada yowma maalin u yaatiihim cadaabka dadka mutay u iman doono laysa cadaabka ma aha maalinta masruufan mid la jeediyo canhum xaqooda waxaqa waxaana dega bihim cadaabka kuwa mutee gaalada ah maa cadaab baa ku degi doona ay kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda ku ahaan jireen bihi cadaabka yastahzi'uun kuwa ku jeesjeesa wey wala inaadan alinsaana dabicadii basharka arag iyo sida eebba u yaqaan subxaana isaga abuuray wala in adaqna haddaanu dhadhan siino alinsaana dadka minna annaga eebba xagganaga raxmatan naxariis haddaanu dhadhan siino oo caafimaad iyo hodannimo iyo ladnaan iyo barwaaqo suma ka gadaalna nasacnaahaa aan barwaaqadii raxmaddii ka siibno minhu insaanka innahu insaanka laya'uusun waa mid quusasho badan oo wuxuu ka quusanayaa dib dambe raxmad iyo wanaag inuu u helo ayuu ka quusanayaa waana kafuurun mid abaaldhac badano hore wixii loogu nicmeeyey o dhan yudafiraya xanuunka maalinkaa markuu taabto in weligiiba uu xanuun la-aan soo maray ma moodid walain adaqnaahu haddaanse insaanka dhadhan siino nacmaa barwaaqo bacda daraa'a dhibaato gadaasheed masad u taabatay markuu alla ku mahadin lahaa aqoonsan lahaa wixii wax caadi ah yoom casal wa yoom basal buu leeyahay in maalin la qado maalina la quuto wa iska caadi waxaase la rabay maalintuu qadaana inuu sabro maalintuu quutaana alxamdulillah yidhaah ayaa la rabay layaquulanna wuxuu odhanayaa dahaba sayi'aatu xumaan yaal tagay iyagaa iska tegay wey ilaah baa tebiyey male faacil wuxuu ka dhigay arag dahaba sayi'aatu xumaan yaal tage cannii xaggayga ka tage innahu insaanka la farixun maalmuhuu ladan yahay waa mid farax badan fakuurun faan badan oo wuxuu haysto qofkaan haysan uguma dabco uguma naxariso waa ugu faana waxaan foolxumadaa ku jirin ila aladiina dadka sabaruu markay dhibtoodaan dulqaata wa camiluu camal falaa asaalixaati acmaal wanaagsan sunniya faradba guta ulaa'ika kuwa lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dayn gaf waxay galeen idaylkii waa loo daayey wa ajrun abaalgud kabiirun weyn na waa leeyihiin wa huwa aljannatu wamaa fiiha waxay ayadan waxaa fasiray xadiidkii rasuulka uu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min yaabuu xaaleh qofka muuminkaa xaaladiisa ina amrahu kullahu khayr amarkiisaoo idin baa khayra in asaabathu saraa barwaaqa hadduu la kulmo shakara fa kaana khayra lah wain asaabathu daraa sabara fa kaana khayra lah walaa yakunu dalika ila lilmu'min ti oo kale wey kolkii dabeecadii insaanka laga sheekeeyey ila aladiina sabaruu waa laga reebay wala in adaqnaa haddaan dhadhan siinaa eebba yidhi subxaana alinsaana dadka mina annaga ee baa xagganaga raxmatan naxariis suma ka gadaalna aan nasacnaaha raxmaddii siibno minhu insaanka innahu insaanka laya'uusun waa mid quusasho badan kafuurun xaqdiido badan walain adaqnaahu haddiise insaankan dhadhan siino nacma abarwaaqayaal bacda daraa dhibaata kadib masaduu taabatay layaquulanna wuxuu lahayaa ilaah kuma shukriyo oo faacilkii runtaa ma arko dahaba sayi'aatu xumaan yaala tage cannii xaggayga innahu insaanka la farixun waa mid farax badan oo fakuurun bimaa uutiya wixii la siiyey in lagu faana ma aha axadka ku siiyey in lagu shukriyo intaan la siininna laga dhaqaaleeyo ila aladiina dad ma ahaane sabaruu dulqaatay wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan ulaa'ika kuwa lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaafid iyo wa ajrun abaalgud kabiirun weyn falacallaka taarikun bacda maa yuuxa gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhtiraaxaad iyo aaraa iyo codsashay ka badiyeen ilaahna ma garan in loo sameeyo waxyaalahay codsadeen idan markii dambe xoogaa yaxyaxa ayaa nabiga galay tii baa laga canaantay oo la yidhi nadiir iyo bashiir baa tahay waxaanay dalbaya dalbanayaanna shaqo kuma lihid dacwad iyo diinta wado dalabaadkoodana dan uga bax dalabaadkoodana dan uga bax wamaa manacanaa an nursila bilaayaat ilaa an kadaba biha alawaluun wa aataynaa hamuuda naaqata fadalamuu bihaa wamaa nursilu bilaayaati ilaa taqwiif waxaanay sheegayaan haddii loo yeelo rumayn maayaan hadday rumayn waayaan waa la baabi'inayaa idan waxbayan ogeyn waxma ayan dalbadeen ee wixii loo soo dejiyey bay ku qanci lahaayeen qaala tacaala falacallaka mudnid rasuul allow inaad tahay taariikun mid dhaafaya bacdamaa qur'aan qaarkii yuuxaa la waxyooday ilayka adiga ayaad dhaafaysaa wadaa'iqun waxaa cidhiiriyoobay bihi qur'aanka sadruka xabadkaaga waxaadna la dhaaftay amaad la cidhiiriyowday ha yaquulu inay yidhaahdeen darteed lawlaa unzila maa la dejiyo calayhi moxamed korkii kanzun kaasafoorto ama bangi duuduuban oo maal ka buuxo maa loo soo dejiyo aw jaa'a muu yimaad macahu isaga la jiridiisa malakun malag la socda u rumeeya muu la jiro kol haddii malag iyo bangi la waayey warkaaga laguma jiro kolka taa darteed inaad la fahma jabtaa laga yaabaa innamaa wax kale ma aha anta adiga nadiirun midiga ayaa tahay wallaahu eebbaweyne ayaa calaa kulli shay wax la arka idaylkii korkii ka wakiilun mas-uulka ah wax walba allaa mas-uulka ah isagaa xafiid oo ilaalinaya isagaa raqiib oo kormeeraya isagaa qoraya kana abaalmarin doona adigu la xisaabtamid iyo qorid shaqadaa ma aha hawshaadu waa tabliiq wixii lagu soo dejiyey inaad gaarsiiso waxay yeelaan la xisaabtamidooda abaalmarintooda fa innamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin wamaa calayna ila albalaaqu lmubiin hawsha rusushaba waa inta intay taa ka badiyeen ayay qur-aankii beenuumasho ku sheegeen am yaquuluuna ma waxay gaaladii ku hadleen iftaraa moxamed wuxuu uuntay hu qur'aanka qul waxaad tidhaahdaa haddaan uuntay faatuu idinba la imaada bicashri suwarin suuradyaal tobana midlihi fasaaxada isku duubnaanta qaybka warramidda qur-aanka kulamida oo muftarayaatin la uuntay la imaada haddaad la timaadaan warkiinu waa macquul haddaad idinba la imaan weydeen innamaa ana bashar see ula imaada aniga wadcu weliba u yeerta man istatactum waxalla waxaad awoodaano min duuniillah eebba weyne ka sokeeya gacan ha idinku siiyeen oo qur-aan beenbeena ha idinla sameeyeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega runbase ma sheegaysaan fa in lam yastajiibuu haddayan gaaloyo idin aqbalin kuwii aad u yeerateen in lam yastajiibuu ayuha alkufaar haddayan idin aqbalin waxaad kaalmo uga yeerateene uuna lakum idinka faclamuu gaala ogaada annamaa qur'aanka unzila la dejiyey bicilmillah qur-aanka cilmi eebba inuu yahay oosan makhluuq ku shaqo lahayn ogaada waan laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ogaada ilaa huwa allaha qur-aankan soo dejiyey maahaane kolkaas ha u banjarteen fa hal antum muslimuun ma nagnaglaynaysaan mase waysdhiibaysaan ilaan xujadii waa laydin curyaamiyey aad tidhahdeen qur-aanka waa la untay soo untaa laydin yidhi haddaad uuman weydeen inuu qur-aanka alle ka yimid rabbi keligii macbuud xaqa yahay ma isdhiibaysaan mase ilaa gambaleelka idinku yeero cagaf cagaf laydin mariyo kaallimaad ku sugnaanaysa falacallaka rasuul allow mudnid inaad tahay taarikun mid dhaafaya bacdamaa qur'aan qaarkii yuuxaa la waxyooday ilayka adiga waa dhiirintani ee wuxuu ka tegey amuu qariyey male laakiin hadduu xoogaa fahma jabay ayaa la dhiiriyey falacallaka mudnid suubane taarikun inaad dhaafaysa bacdamaa kii qaarkii yuuxaa la waxyooday ilayka adiga oo wadaa'iqun u ciriiryoomay bihi waxyiga sadruka xabadkaaga sababkuna ay tahay an yaquuluu inay gaalada yidhaahdeen awgeed lawlaa unzila ma la dejiyo calayhi muxamed korkii kanzun banki lacagii ka buuxdo dahab iyo fidlo maasamada looga soo dejiyo waxaa ku maamule aw jaa muu yimaado macahu la jiridiisa malakun malag garab socda oo u rumeeya saas inay ku yidhaahdeen baad la fahma jabtay sow ma aha innamaa wax kale ma aha anta adiga nadiirun digaa tahay waxay codsanayaan yeelidii shaqadaa ma aha wallaahu eebbaweyna calaa kulli shayin wax la arka kulligii korkii wakiilun xilkiisii qaaday wey wax walba ilaah subxaanahu caza wajalla ayaa gacanta ku haya wasadaqa allaahu fii qowlih fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi turjacuun am yaquuluuna intay halkaa dhaafeen ma waxay yidhaahdeen iftara waxaa qur-aankii iftaraa muxammedun u qur-aankiibu abuurtay qul waxaad tidhaahdaa haddaan abuurtay ila mid baa tihiin carab iyo fasaax iyo codkeernimo idinkaaba ku caanbaxay haddaba faatuu la yimaada bicashri suwarin suurad yaaltoobana laakiin midlihi qur-aanka lamida fasaaxada iyo balaaqada iyo qayb ka warramidda iyo habku uu degsan yahay qur-aanka lamida muftarayaantii lawmay wadcuu waxaad u yeerataan man istatactum waxaad awoodaano min duuni illaahi alla ka soko uun idaylkiya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam yastajiibuu haddayan mushrikiinay aqbalin lakum idinka kuwaad u yeerateen ee asnaamteed caabudayseen ee khayrallah hadday wax idin aqbali waayaan oy wax idin tari waayaan idinna wax istari waydaan faclamuu ogaada annamaa qur'aanka unzila in la dejiyey ogaada bicilmillah alle ogaantii in lagu dejiyey anzalahu bicilmihi suuratunisaynu ku soo marnay wa an laa ilaaha garaxad lagu caabuda inuusan jirin ilaa huwa eebbaweyne ma ahaane fahal antum ayuha alkufaaru ma tihiin muslimuun kuwa hoggaansamayow man kaana yuriidu alxayaata addunya adduunyada qofka raadiya arag inta uu dadaala in leh ayuu adduunyadii qiimigeedii helaya laakiin isaga iyo aakhare kala dhinte qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi man ruuxa kaana ahaaday yuriidu mid doonay camalkiisa iyo dadaalkiisa oo dhanba aakhire waa dafirsan yahay janno iyo dembi dhaaf iyo makfir iyo xuuralciin iyo waxaa la sheegay ma rabe guryo iyo aqaliya lacag iyo waxaasuu raba qofka marka niyadiisuba halkaa keliya ta tahay man ruuxa kaana ahaaday yuriidu mid raba bicamalihi wa niyatihi wuxuu ku rabaa alxayaata nolol addunyaa hoosayseen qiimiga lahayn wasiinataha quruxdeedii buu doonayaa nuwafi waa u dhammaystiraynaa ilayhim iyaga acmaalahum camalka iyaga ay sameeyeen mirihiisii waa loo dhammaystirayaa oo hadduu beer tabcado inuu gaal yahay looga baabi'in maayo warshad hadduu samaysto laga gubi maayo inuu gaal yahay darteed kolkaa wixii camala ee uu sameeyo intaajkiisii adduunyo waa ku leeyahay nuwafi ilayhim waxaan u dhammaystiraynaa acmaalahum hawsha ay qabteen fiiha fi dunya baanu ugu dhammaystiraynaa wa hum iyagoo gaalada fiiha adduunya gudaheed ku sugan laa yubkhasu wax laga dhimi maayo haddayse sidaa noqdeen ee aakhare kolkaa marajay kale yihiin ulaa'ika waxa aladiina wixii wey laysa lahum uusan uba ahaanin fi laakhira aakhira haddii la taga gudaheeda ila naar ilan uma shaqaysane ma ayn rumaysnayn naar waxaan ahayn aakhira kuma leh waxabita waxaa bura maa sanacuu fiiha waxay adduunyada gudaheeda ku sameeyeen idaylkii waa baaba'aya iyagoo muriyo gacana cadaysima ay tegayaan wa baatilun waxaa buraya maa wixii ay kaanuu fi dunyaa ku ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeyow loolan baa markaa la sameeyey muqaarana qofka xaqa ku taagan iyo qofka baatilka ku taagan bal arag waxooda qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi afaman ruux kaana ahaaday calaa bayinatin garcad dusheed min rabbihina ka ahaaday wahuwa muxammedun sala allahu calayhi wasalama waman aamana bihi ilaah baa rasuul ka dhigay unkana ka doortay nabina ka dhigay waxyigana ku dejiyey garcad buu haystaa kolka kolka isagoo garcad haysta haddana wayatluuhu waxaa raacay shaahidun markhaati minhu isaga ka yimid oo isaga u shaahido waa maxay nubuwadu markay bilaabatay oo intii jibriil uu meel duura nebiga ugu yimid waxoogaa soo camajuujiyey khadiijo markuu u yimid ee uu yidhi maanta naftaydaan u yaabay waxay ku tidhi kallaa wallaahi laa yukhzika allah ilaah ku hoojin maayo adilay samaysay waxay tidhi innaka latasilu raxim wa tuqri'u dayf wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq wa taksibi almacduum wa tukrimu dayf intaanay sheegtay kolkaa ka horba dhaqankiisa intaan nabiga rasuul laga dhigin buu sidaa idan wayatluu shaahidu minhu waa awalu faqiiha mustanbida qof nusuusta maqla oo dabadeed kala baxa fiqi khadiija u horraysay dhaqan wanaaggiisa iyo gobonnimadiisa iyo deeqsinimadiisa iyo dabeecad macaankiisii ayay ka soo saartay kaasoo kale adduun iyo aakhira midna inuusan xumo la kulmayn idan wayatluhu shaahidu minhu dabeecadiisii iyo runteesii iyo geesinimadiisii iyo cibaadadiisii shamaa'ilkii uu ku dhaqmi jiray een la koobi karin ayaa shaahid labaad muxuu isku darsaday isaga akhlaaqdiisa oon wax la koobi kara ahayn ummunaa caaisha markii la weydiiyey waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan ilaahna wuxuu ku yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim kolkaa wii xaggeeba uga yimid oo nubuwa iyo risaala iyo waxyi ah iyo akhlaaqdiisii labadaa nimay isu raacday wa min qablihi hortiina waxaa la dejiyey kitaabu muusa nebi muuse kitaabkiisa imaaman isagoo kitaabka muuse horjoogaha wa raxmata naxariisa ulaa'ika kuwa ayaa yu'minuuna rumaynaya bihi kitaabka qayb qaybtaa wey wixii diidana waa man dadka yakfur kufriya bihi qur-aanka ku kufriya oo min alaxzaab gurubyaalka kale ka mida mushrikiin hadday yihiin munaafiqiin hadday yihiin yahuud hadday yihiin nasaar hadday yihiin fa naaru mawcidu ballanka la siiyey waxa wey naar fa naaru naarba mawciduhu meesha loo yaboohaya ee falaa taku suuban ha noqon fii miryatin shaki minhu qur-aanka see baad u shakisaa innahu qur-aanka keliyeeta ayaa alxaqu ah xaq ba haddaad doonaysa qur-aanka inaa la geliyey innahu alxaqu qur-aanka xaqa min rabbika rabbiga xaggi ayuu ka xaq yahay walaakina aktara annaas waxa uu xaq yahay haddana dadka intiisa badan laa yu'minuun rumayn maayaano eebbaanba ugu talagelin in inta badan mu'miniin noqoto ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waqaliilu ma hum waa yaryi man axadkaan ahaada yuriidu ku raba camalkiisiiyo hawshiisa oo dhan alxayaata nolol addunyaa ee hoosaysuu rabaa wa ziinataha quruxdeediibuu rabaa almaala waalwalada wa anwaaca allibaasi waatacaam washraab buu doonaya wax kale ma doonayo wa ziinataha adduunyada quruxdeeda doonaya nuwafi waxaan u oofinaynaa ilayhim iyaga acmaalahum nataa'ija acmaalihim camalkooda wixii ka dhashay adduunkaa loogu oofinayaa reer iyo bar waxay sameeyaanba dhul hadday baaraan samada aadaan laga hor iman maayo fiihaa fi dunyaa yaa loogu dhammaystirayaa oo hum iyaga oo fiihaa adduunyada gudaheeda ku sugan laa yubkhasuun waxba laga dhimi maayo waxay la mid tahay yaclamuuna daahiran min alxayaati addunyaa wahum cani alaakhirati hum ghaafiluun ulaa'ika kuwa aladiina wixii wey laysa lahum uusan u sugnaan fi laakhirati aakhira gudaheeda ila annaar maahane wax kale waxabida waxaa bura maa sanacuu wax alla waxay duni ku sameeyeen oo dhan fiiha aakhiru baaba'aya eber baxaya wa baatilun waxaa buraya maakiibaa buraya ay kaanuu fi dunyaa ku ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya afaman axad kaana ahaaday calaa bayinatin garca dusheed min rabbihi rabbigii xaggii ka ahaaday oo wayatluuhu haddana uu raacay shaahidun markhaati minhu isaga ka yimid wa min qablihi waxaana ka horreeyey kitaabu muusa nebi muuse kitaabkii ayaa nebiga ka hor la dejiyey qur-aanka ka hor la dejiyey kitaabu muusa nebi muuse kitaabkiisa imaaman isagoo horjoogaha wa raxmatan naxariisa ulaa'ika dadka akhyaarta asxaabta ayaa yu'minuuna rumaynaya bihi nebiga iyo qur-aanka iyo islaamka intaba waa manaxadka yakfur diida bihi qur-aanka diida oo min alaxzaab kooxaha kale ee muslimka ka soo horjeeda ka mid a kaalyahuudi waalnasaara waalmunaafiqiin waalmushrikiin faannaaru naar baa mawciduhu wakhtiga loo yaboohaya ee falaa taku suubana ha noqon fii miryatin shaki gudihii minhu qur-aanka seebaad u shakin inahu qur-aanka ayuunba alxaqu run cada min rabbika rabbiga xaggii buu ka xaq yahay walaakina ha yeeshee akthara annaas dadka intiisa badnayd baan laa yu'minuun maca kawnihi xaqan uu yahay baan rumaynaynin waman adlamu miman iftara haddaba haddii adiladii xaqii la caddeeyey iimaan la'aan dadkii isi soo taagay ee inay alla nabaan xaqa diidaan taa ka dabeecad yeeshay iyo wixii loogu talagalay bal dhegayso qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waman ruuxeeba adlamu ka gardarra badan miman ruux xaggii iftaraa uuntay calallaahi eebba weyne korkii kadiban been ku uuntay sidee ugu been uuntay bitaxliili alxaraam وتحريم الحلال والنسبة الولد والشريك والوزير والمعين إلى الله عز وجل وعسن بهم أيك ناسين أيا أولئك كوا إبدوشي بين كونتي يعرضون قيام الله بندقي دونا على ربهم رب قد با قيام الله بندقي دونا اللي هرتي مركي الله سبحانه وحكو مرخاتي كعايا أون إذيلك ملائكة يا مؤمنين إيا جيركوذا ويقول الأشهاد markhaatiyaalku waxay odhan doonaan haa-ulaa kuwan alla hortii tuban alladiina ardaashi wey kadabuu beeniyey calaa kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood korkii kuwii ku been sheegay ayaa maanta maxkamada saaran oo kawaanan kolkaasaa uun idaylkiis la yidhaah alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin waxay kirib kirib leeyaanba arrintoodiisu halkan kuma soo dhammaan alaa hooyaay tanabahuu waclamuu lacnatullah raxmad eeboo laga fogaado cala aldaalimiin magacoodii lama sheegin kelimatu dulmi ayaa la sheegay kolka weligaa wa inqalla haba yaraada iska ilaali waxa dulmi la yidhaa lama sheegin qoladii loo dan lahaa idan haddii dulmiga la xalaalayso lacnadii eebba waa tana alaa hooya lacnatullah rabbi raxmadii oo laga dayrsamo laga dheeraado cala aldaalimiin dulmi falowyaal korkood ha noqoto kolkaa bishayin min atafsiil ayaa dulmigoodii la sheegay yaa tala dulmigoodu muxuu ahaa alladiina daalimiinta yasudduuna naftoodiiyo kayrkoodba ka awdaayey can sabiilillah ilaah diintiisa sabiilullaahi waa islaamka kolkaa naftoodii iyo kayrkood bay islaamnimadii ka awdeen kolka daalimiinta gafkoodii koobaad alladiina daalimiin yasudduuna naftoodiiyo kayrkoodba ka awday oo ka sharay can sabiilillah ilaah islaamnimadiisii intii rabtay geli lahay ayay ka awdeen oo maxay doonayaan wayabquunahaa ciwaja islaamnimadii qaaxnay ee rabbi soo dejiyey intii laga leexday ayaa la samaystay qawaaniin iyo awdaac iyo wax diinku sheega oon halla ka jirin oo min wadci lbashar makhluuq wuxuu sameeyaya waa gafkii labaad wayabquunahaa waxay diintii dalbayaan ciwajan iyadoo qalloocan gafka labadaba ka sii weyn wa hum bilaakhirati hum kaafiruun kolka kuwan inkaarta ku dhacday saddexdaa tilmaan loo sheegay wa hum iyaga bilaakhira maalintii dambaysee qiyaamo hum iyaga kaafiruuna diida ulaa'ika kuwa daalimiinta ah ee la tilmaamay lam yakuunuu ma ahaan doonaan mucjiziina kuwa uga daaliya eebbe fil ardi dhulka gudihiisa wamaa kaana lahum umana ahaan doono min duunillaahi eebba weyne ka soke min awliyaa wa xigsada oo maamula oo gacal iyo qaraaba ah heli maayaan kolkaa maxaa lagu samayn doonaa yudaacafu waxaa loo laablaabi doonaa lahum iyaga alcadaab cadaabkii baa loo laablaabi doonaa maxaa loogu laablaabayaa maa kaanuu fi dunyaa adduunyada kuma ayaan noqon yastadiicuuna kuwa awooda asamca maqlid qur-aanka la maqlo limaada waxa weeye way nacsanaayeen waxaad necab tahay inaad aragta amaad maqashid ma ogolid wasadaqa allahu fii qowlihi dalika biannahum karihuu maa anzala allahu فأحبط أعمالهم وكانوا لا يستطيعون سمعا في سورة الكهف وي كل كان نعي وقبا نبيك يا إسلام لماذا يا قرآنك أي لنا مقلي كريم لنا أركي كريم ما كانوا في الدنيا كما أي نقول يستطيعون كوا وذا أسمع لقيسي قرآن كلا لقيسه وما كانوا ما أي نقول يبصرون حقي لو شاقي كوا أركا أولئك كوا الذين وحيوي خسروا وايي أنفسهم waa khasaare nooca ugu dambeeye wey hadday xooluhu ku dhaafaan ama islaanta kaa dhimato ama carruurta kaa dhammaadaan hadhow waxunbaad aduudataa adigii markaad dhimata maxaa kuu dambeeya kolka naftoodii bay waayeen waa khasaaratii ugu weynayd oo naftoodii naar bay ku waartay ulaa'ika waxa aladiina wixii wey khasiruu anfusahum naftooda waayey oo wadalla uu lumay canhum xaggooda maa wixii ay kaanuu fi dunyaa ku ahaan jireen adduunka gudihiisa yaftaruuna kuwa beenuunta oo waxay odhan jireen waxbuuna taraya waa naga horreeya wixiina been buu noqday kolka hawahankaag ayaa halkaana ka uga timid laa jarama waxaa hubanti ah annahum kuwa fi laakhirati maalinta qiyaama gudaheeda hum iyaga alaksaruun kuwa ku khasaaro badan inay yihiin oon sina u cayman oo mooraalkoodii iyo macnahoodii iyo jismigoodii iyo ruuxdoodii iyo naftoodii intiiba isla baaba'day ka ima kuwa kooxdii labaad arag ee ka soo horjeeday in aladiina akhyaarta aamanuu ilaah rumeeyey nebiyaal rumeeyey kutub rumeeyey aakhiro rumeeyey ilaah wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo jannadiisa iyo naartiisa iyo jamiicu kalimaatihi dadkii rumeeyey wacamiluu camal falay aanun iimaan ku ekaan asaalixaad sunno iyo faradba gutay biniyatin wa ikhlaasin ku gutay wa akhbatuu ateecay ilaa rabbihim rabbigooda ateecay ulaa'ika akhyaartaana asxaabuuljanna jannay weligood ku jirayaan hum iyaga khaaliduuna waxay ku waari doonaan fiiha jannada qiimiga badan gudaheedow waman ruuxeeba adlamuu ka gardarrawey miman ruuxaggi iftaraa uuntay xalallaahi eebba weyne korkii kadiban been ulaa'ika kuwa eebba ku been uuntay yucraduuna waa la bandhigi doonaa calaa rabbihim rabbigood baa qiyaamada hortiisa la tubaya waa lagu wada markhaati furaya wa yaquulu ashhaad markhaatiyaalku waxay odhan doonaan malaa'ig iyo mu'miniinba haaulaa'i waa lays yaqaan kuwa alla hor tuban aladiina ardaashii wey kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood korkii ku been sheegay wuxuusan ahaynna ku sheegay wuxuusan odhanna ka sheegay alaa hooyaay lacnatullah raxmadeeboo laga fogaado cala aldaalimiin kuwa gardarsaday ee alla dulmay ee naftooda dulmay ee uunka dulmay korkooda ha ahaato aladiina daalimiin yasuduuna naftoodiiyo kayrkoodba ka awday can sabiiliillah waddadii eebba jeexay ee yidhi wa anna hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu qaada bay dadkii ka awdeen wayabquunaha waddadii bay dalbeen xiwajan iyadoo qalloocan wa hum iyaga bilaakhira maalinta dambaysana hum iyaga kaafiruuna ka kufriyey ee diidee beeniyey qiyaamo ma jirta yidhi ulaa'ika ardaasha lam yakuunuu ma ahaanayaan mucjiziin rabbi kuwa uga daaliya oo ama quwo ama xeelad uga baxsada ahaan maayaan fil ardi dhulka gudihiisa rabbi ku caysi gelin maayaan wamaa kaana humana ahaan lahum iyaga min duuniillah eebba weyne ka soke min awliyaa weliyaal xigsada oo maamula oo ka naxa oo u daneeya u ahaan maayaan yudaacafu waxaa loo laablaabi doonaa lahum iyaga alcadaab ayaa loo laablaabi doonaa maxaa jira maa kaanuu fi dunyaa kuma ayaa noqon yastadiicuuna kuwa awooda alsamca inay islaamka maqlaan wamaa kaanuu mana ayan noqon fi dunyaa yubsiruuna alxaqa xaqii ma ayan arag ulaa'ika waxa aladiina wixii way khasiruu anfusahum naftooda waayey ee cadaab lagu aruuriyey oo wadalla uu ka lumay canhum xaggooda maa wixii ay kaanuu fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jireen yaftaruuna kuwa ku been uunta wixiina lawa laa jarama waxaa hubaala annahum iyaga fi laakhira maalinta aakhira gudaheeda hum iyaga inay alaksaruun kuwa hoog badan yihiin taa hubaal wey ina aladiina akhyaartase aamanuu xaqa rumaysay wacamiluu camal fashay asaalixaati acmaal wanaagsan ee wa akhbatuu adeecday ilaa rabbihim rabbigood adeecay ulaa'ika akhyaarta asxaabuuljanna janna dadkeed wey hum iyaga fiiha jannada qiimiga badan gudaheeda ayay khaaliduuna ku waarayaan wallaahu aclam